bismillahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaai ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa maalimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba maanta oo kale waxaan kusoo qaadanaa qodob ku saabsan ganacsiga maanta waxaan kusoo qaadan doonaa sidee loo horumarin karaa waxsoo saarka dalagga bariiska si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka haddii la beero ama la xoojiyo beerista iyo waxsoo saarka dalagga bariiska dhaqaalaha dalkeenna iyo sidoo kale ganacsigaba kor ma u qaadi karaa waxaan su-aalahaasi iyo su-aalo kaleba wax ka weydiin doonaa ganacsato ku nool magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waan dhowahay nuuro waad mahadsan tahay waane ugu horeyn sidee loo horumarin karaa waxsoo saarka dalagga bariiska si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka waa su-aal aad u wanaagsan waxaa loo horumarin karaa in la helo iskaashitooyin u heelan in horta ay dalku wax ku beeraan oo beera dhigtaan tan labaad waa in la helaa dawooyinka lagula dhaqmi jiray bariiska sida shirkadihii halkan jain uu kulahaa oo kale maalgashiga ah ee beeraha waaweyn ee bariisada ku lahaa bariiska qalabkiisao dhan ay haysteen dawo inta halkan lagu beero oo laga qaado oo la sifeeyo oo laga shaqeeyo ayaa isaga oo cunis oo keliya u baahanoo uguna taya wanaagsan bariisida caalamka soo bax ajayna la geen jiray bariiskeenna dabcantii in la qabto haddii loo baahan oo shirkaduhu horumaraan oo bariisku horumaro oo gobolku siiba uu horumaro waa in la helaa dawooyinkiisa dawada hadda cayaanka lagula dagaalamo keliya waddanka taalla waa in la keenaa tii bariiska nafaqaynaysay lunkan nafaqaynaysay tayada u yeelaysay miraha waa in la helaa oo iskaashitooyinku aad ay ugu dadaalaan dowladda iyagoo runtii looga baahan yahay dowladdu inay isgarbitaan ku samayso oo ay caawiso iskaashitooyinka waxa ay u baahan yihin ay u dalabto u keento marka waxaan odhan karaa haddii arrimo noocaas la helo isku xirnaan ah horumaraa laga gaari karaa in bariiska la tayeeyo dalkana u wanaagsan yahay bariis inagu aynaan lahayn oo waddamo kale laga keeno ayaa waddanka laga soo buuxiyey oo qaalin nagu ah runtii badeecad ahaan nagu qaaliya ayaa waddanka laga soo buuxiyey qaarkood waxaaba la sheegaya dee inay yihiin bariis caag laga sameeyo oo dadka calooshka qabanaya oo carruurta ay ku dhammaanayso annaga waxaas danteennu kuma jirto waxay danteennu ku jirtaa in aynu hadhoodh iyo galley iyo bariiskeenna tabcano iyo diirteenna qaraheenna waxayna inagu inaynu tacbanno oo waxaynu cunno gobolkeennuna runtii waa gobol aad u qaniya wax soo saarka haddii la helo dad u heelan iyo dowlad wax caawin karta haddii la helo waxaa la gaari karaa horumar aad u weyn haddiise aan la helin isku xirnaan beeralaygu marka uu dowladdiisa taakuleen ka waayo biyihii kiliga uu ka waraabini yidhahdaa lacagkeen cagayfi lacag ka rabto shaqaala lacag ka rabo mar markuu beero uu wax ka waayo waa ka nibiyad jabaa mar daba waxba beeri maayaba macaawo meeshuu ka helayo raadsana ilmahan qaxootigu geynaa marka taasi dadka looga horjoogsado waa inay dowladda la timaadaa caqli caqligan ka duwan oo ay beeraleyda wax u qabataa haa waa gartay waayahay cabdiqaadir eh, dareenkaaga bal ka waran een, in bariiska gobolka shabeellaha dhexe lagu soo bandhigay eh, eh, magaalada muqdisho toddobaadkan casuumaad casho sharaf ahna loogu sameeyey madaxda
waa caqliyad aad u wanaagsan weeye in wax soo saarkeena lagaga faano caasimadii soomaaliya looga telinayo waa wax gobolka magac u ah sharaf u ah qiimo u ah gobolka shabeellada dhexe wuxuu leeyahay dowladda federaalka ima aragtida iyo arag war iyo arag alaabtan macaanaan haystaa iyo arag ayuu ku celcelinaya marka waa la arki la'yahay waa saan hore kuga sheega marka haddii caqliyad fiican la helo wad gobolka wuxuu quudin karaa sagaal iyo tobanka gobol ee soomaaliya gobolkan waa gobol qaniya ee, waa gobol wax soo saar ku fiican waa gobol cararsan ah waa gobol carradiisu ay- aanay dawo badan xitaa u baahnayn waa gobol webi haysta baahi biyo aanay ka jirin ceelal leh sida la doono loola dhaqmi karo marka waxaan ka codsanayaa beeralayda inaanay niyad jabin ee, oo ay wax soo saarka badiso sida bariiska iyo ashcaarta kale aynu beeranayno isla naqaano dhan in la beero si aynu uga caymanno bariiskan laga soo daldalaya ee, ukraine iyo ruush iyo waxa weye bariis caaga oo ama qurac laga soo sameeyey aa laynoo keeno cilmiheennu ku dhammaan gaarayn marka si aynu waxaas uga hor joogsanno carruurteenna waa in beerista bariiska loo jeestaa lana tayeeyaa maxay ka bedelaysaa marka in bariiska eh, muqdisho lagu soo bandhigo madax lagu casuumo dad badan ay kasoo qayb galaan munaasabadaas eh, moralka beeraleyda waxay ka bedelaysaa in nin waliba ku dhiirrada wax soo saarka oo uu isku eh, aad u raadiyo inuu wax soo saarkiisa yahay. dowladda lagu macsuumay lafteedana laysagama macsuuminoo bariiskan kaaliyo cuna looguma macsuumin waxaa loogu macsuumay in ay aragto inay beeraleyda wax soo saari karto una baahan tahay gacanqabasho aa loo tusay marka inay ay- kuwii dee wax fahma allaha ka dhigo fili maayo kulley eh, caqliyaddii fiicnayd inaad jirteen laakiin kuwii wax fahmaya allaha ka dhigo
waa gartay eh, suuragal ma tahay marka in laga maarmo bariiska eh, laga keenayo dibadda haddii la beero bariiskan xooggana la saaro aad iyo aad iyo aad sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya anigu waxaan soo gaari iyadoo bariiska jayna ay ku tacabtay waddankeena iyo kii kale wax soo saarka shirkadaha ee ee soomaaliya ay lahaayeen bariisiday beeri jireen sideed iyo tobanka gobol soomaaliya dukaan waliba lagu gado aan anigu soo gaaray oo aan bariis la odhan jiray loon oo keliya oo maraykanka yimi aa waddanka yaallay waxaa kaloo dhan wuxuu ahaa bariiska dalka ka soo baxay marka waxay taas ee, u fiican tahay dalkeenna iyo dadkeennuba una caafimaad badan keenaba caafimaad badanba cunistiisa marka runta kuu sheego keena aad u caafimaad badan hadda yarta marka la kariyo isku dhadhan xataa maha keena dhamacaan marka in bariiskaas halkaas lagu soo bandhigo gobolka sidaan hore kuu sheegay wuxuu u yeerayaa madaxda dowladda federaalku leeyahay war gobolkii shabeellaha dhaxaanahay bariiska aan soo bandhigay bal fiiriya bal macaankiisa arka war ee, cagafcagafyadii taakulaynta bariiska kuwii makiinadihii bariiska shiidaay dawooyinkii u lahaa waa inay dowladda noo raadisaa ayuu- ayay leeyihin dadku marka in la fahmaa roon dadku bogti oo aan la niyad jibin waktigii wax tabcan lahayna caawimo xunoo qurun lagu soo daldalayaa iyo waxaan macna u samaynayn to- laba iyo toban kiilo oo caawimo maxay u tiri laba iyo toban kiilo qof bini aadana waxba uma tarto marka waxaan leeyahay dadka mucaawamada laga daayey ha la tayeeyo dhulkooda wax ha qabsadaan
waa gartay eh, waayahay ma ku filan yahay marka eh, dalka oo dhan isticmaalka bariiska dabcan bariiskan dabcan bariiskan cad haddii la beero siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya isaga oo lagu cuno anaa soo gaaray anigii kula hadlaya soo gaaray oo cunay siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya iyadoo bariiskooda jowhar laga raro ayaanu soo gaaray haddana wuu ku filan yahay haddii dadku indha yeeshaan oo loo soo jeesto gobolka oo la tayeeyo beeralayda wax loo qabto dawooyinka la siiyo cagafyada la siiyo wixii ay bariiskan ku shiidiyeen la siiyo aad iyo aad siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya wuu ku filanya bariiska ka soo baxaya jowhar saas ayaan anugu fikirkaasaan qabaa waa suuragalna ma tahay eh, dalka tusaale ahaan hadda annaga waxaa noola keenaa bariisaa noola keenaa eh, taas beddelkeeda innagana ma laga yaabaa bariiskeena in dalka dibaddiisa loo qaado oo waddamo kale ay qaataan waxaan kasii xusuustaa malaysia eh, germaniya talyaaniga bariisyadeenay qaadan jirin iyo taiwanba bariiskeena loo qaadan jiray kuma filnayn kooda sababta kan loo qaadi wuxuu uu ka macaana uu ka macaan badan yahay koodu waa carrada kooda waa bacrimin buuro la sal- ballaariyey oo la bacrimiyey oo saxare iyo wax lagu shubay oo wax lagu beeri weeyaan kan laakiin carro macdan leh ayuu ka baxaa wuu ka macaan yahay wuu ka tayo badan yahay xataa carruurta adduunka caafimaadkooda bariiskeena mar loo qori jiray waan soo gaaray oo la odhan jiray carruurta bariiska China ee soomaalida ka imanaya carruurta ha loo kariyo caanaha loogu daro waanu ka fitamiin badan yahay marka haddii bariiska ay wax soo saarkiisu bato waxaa suuragal noqonaysa in la dhoofiyo oo beeraleydu lacag doolara oo adag ay sideeda uga hesho marka waxaa aad aan ugula talin lahaa ama aan shirkadaha ka codsan lahaa in bariiska soo wax soo saarkiisa la badiyo la tayeeyo dawadii loo helo si loo dhoofiyo iyagoona ay lacag adag- lacag adag u helaan
Eh, wax soo saarka dalaga bariiska eh, qayb ma ka noqon kartaa eh, ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka inuu kobco hayo suuqyada adduunka hadduu bariis kaagu tago ee, wax cid adag wax uga bahantahay mama jirte waayo xoolo waad dhoofisaa ee, liin dhanaan waad dhoofisaa can baad dhoofisaa muus baa kaa baxa haddii bariisan ku biiro ee, cidba ma taqaanidbe dhaqaalaha ga- ga- suuqa adduunkaad gelay suuqa adduunka haddii xa- ashcaartaadu ay gaartana cidaad u baahan tahay male dhaqaale fiicanaad helay marka waa in lagu dadaalaysa u baahan tahay dadaal badan baa kasoo horeeya oo eh, dawladdu iyo iskaashitooyinka iyo dadku inay iskaashadaan oo badanaa kasoo horeysa taasaa loo baahan yahay marka ugu dambeyn maxaa kula talinaysaa eh, beeraleyda beeraleyda waxaan kula talinaya niyijabina mucaamooyinka iska dhaafa dhulkiina tabcada marna geley dhigta marna bariis dhigta mar diir dhigta qara dhigta dhulkiina idinku filan iska daaya mucaamo laba iyo toban kiilo ah oo ducufnimo ah ha qaadanna saasaan kula talinaya beeraleyda calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku dhowahay raadiyo isnaay waxaa loo horumari karaa ee, horta beeraha ee gobolka ku yaala ee bariiska dib in loo dayactiro ee iskaashatooyinkiina ay soo kacaan kadibna la sameeyo ee, in bariiska dib habeen lagu sameeyo wax soo saarkiina qiimo loo yeelo dowladda ka shaqaysa hirshabeellana ay u samayso ee, meel lagu habeeyo bariiskaas si oo qiimo u yeesho bariiskan hadda markuu beeraha uu ka soo go-o dadka beeraleyda waxaa caajis gelinaya waxaa waaye meel eh, aan qiimo fiican aan lahaynaa wax loogu gadaa barxadaa la iska tuuraa bariiskii dalka lama qiimeynayo kii dibadda ka imaadayna qolola in lagu xaraystaa lacag fiican laga bixinaa ayadoo weliba kana iska tayo fiican yahayo xataa mararka qaar waxaa loo isticmaalaa eh, caafimaad ahaan qofka caloosha markii xanuunaysay iyo markii dhibaatooyin kale ay ku imaadaan bariis caddaan loo soo gadaan lahaa marka bariiska dalka aad iyo aad u muhiim u yahay ee, waxaana lagu horumarin karaa oo kan loogu horumarin karaa inay dowladda u istaagto dadkii iskaashitooyinka beeraleydan
Eh, xalay muqdisho waxaa lagu qabtay kulan eh, munaasabad ah oo casho sharaf ah oo bariiska dalka lagu casuumay madax ka tirsan dalka marka dareen ahaan ka cabdirashiid ahaan adiga dareenka ka waran sidaa u aragtaa in bariiska dalka weliba adigoo oo ka mid ah ganacsatada jowhar ku nool kana soo jeeda jowhar in bariiskii dalka lagu soo bandhigo muqdisho
horta dareen ahaanteeda anigu bariiska dalka waxa waaye haddii muqdisho kaleed iska dhaafa meel kasta lagu soo bandhigo waa wax aad ii soo jiidanaya dareen ahaan sababtoo ah ee, dal waliba waxaa hormaraya dadkiisa waxa dalkayna ka baxayana ma ahan wax dad kale aan la sameyno waxaaba sii jeclaan lahaa bariis keliya ma aha galeyda iyo digirta iyo sisinta iyo waxaan kale in dalkii dib wax loogu sii habee si ay annaga aan isugu filnaano dibid wax nogala keeno
bandhigaas marka maxay ka bedeleysaa mooralka beeraleyda wax badanay ka bedeleysaa laakiin bandhiga in lagu daraa ficneed dowladdana inay xoogo ay samayso wax u dhow beerahaas wax lagu dayactir lagu samayn kara xataa cagafcagafyadii iyo waxyaaba in loo keeno si dadkaasi ay u dhiiranaadaan wallaahi lacagaas eh, inta badan musuq maasuq iyo waxbay sii marmaraan laakiin muhiimadda waxaa waaye horta iskaashatada inay isfahanto waayahay cabdirashiid eh, suuragal ma tahay marka in laga maarmo eh, bariiska laga keenayo dibadda haddii la beero bariiskan xoogana la saaro
aad iyo aad haa sababtoo ah wax dalkeena ka baxaya wax kale ma laysla meel dhigi karaba sabab sabab hadda oo lagu dhigi kara kan hadduu soo baxa kaas weli waa sii soconaa la dhigi karana ma jirtaba haddii la hormariyo loona tabaabshaysto beeraleydan la kiciyo dowladdana ay la shaqayso ilaan wax kaligood suurtagal noqonaya maaha
ma ku filan yahay marka in dalka oo dhan laga isticmaalo bariiskan
si fiican meel weliba wuu ka baxaa gobolka shabeellada dhexe beerihiisoo dhan waa wada tijaabsiyin weliba xataa kan hindii noola keena waa lagu tijaabiyey oo bariis xamsaha isigoo caadiya la soo qaaday waa la tijaabiyey tijaabada waa ka baxay kaayna bariis caddaa iyo kaas haddii intaba la wada tabca kaas hataa dadka hadda waxay ku diidayaan waxaa waaye sida kan uu dhalayo uma dhalayo waa yariyay dhahan laakiin haddii la yidhaahdo labadaba waa laysku tabcaa dalkoo dhan waa ku filnaan karaa Eh, eh, wax soo saarka eh, bariiska dhaqaalaha ama ganacsiga dalka kor muu qaadi karaa
si fiican wuxuu u qaadi karaa kor ee, beeraleyda hadda ee, ganacsatada hadda waxay ka keentaa dibadday ka keentaa dekeday wax ugu soo degaan haddii dalkii dhexdiisa bariiskii ka baxay laga gada dhaqaalihii waxaa waaye wuu kaca dalka dhexdeedu ku dhex noqonaa qofkii beeraleyda laga gadaa qofkii beeraleyda wuxuu ku soo celinaa suuqi wixii dhaqaalihii sare u kacaa cashuurtii dowladda qaadanaysa hadda waxaa waaye dibada laga keenoya cashuur gooni oo goonay ka qaadanaysaa ganacsataa sii gadaysa markuu sii dhammaado waxaa waaye lacagta dibidda loo soo celinaa laakiin markii annaga aa dhexdeena aan iska gadano dhaqaali kor u kici karaa hadda annaga wax la cuno waa waxaan beernayba dadaa wax oo muqaadaraad ah inta tabcaaba noo soo dhoofinaa noo keenoya annaga haddiiba bariiskeena lagu qanco dalkeena laga isticmaalo kii dibidda laga keenayo baqas uu noqdo ee la naco kaayna in lasoo dalbanaya xaqiiqa waaye laakiin kalsoonida in annaga nagala hela waa
wax talaa waa usoo jeedin lahayd beeraleyda dowladda bulshada oo dhan
haa waa jirtaa taladaas waxaa waaye in dowladdii horta ay u istaagto dad waxaa haga dowlad dalaan dowlad ka jirin waxeeda ma hagaagaan dowladd inay u istaagto beeraleyda ay kaabto wax kasta ay siiso waxay u baahanta dhaqaale ay ku kaabto haa bariiska hadda nololkeena hadduu haddii dalkeena ka baxo anaga adhuu bariisnana qaadanaya lacagteena adhugu nu baaqanaysa lacagteena hadduu wax soo saar adhuu dib u noqonaysaa marka waxaa uu baaqayaa dadka magaalada joor joogaano in oo laisku tashado oo shirkadda garab siisa madaxweynaha hirshabeelle oo oo laisku tashado oo beeraha la tacbado sisinta wax soo saarta oo la arka oo bariiska ah
waayahay marka see ku tacban karaana isleedahay adiga wallaahi si ay ku tacban karaan waa inay ku awalan oo lawa isku tashadaan oo wax soo saarkooda inay isku da wax walba dee wax xoog la saaro fiican soo ma ahan wax walba waa inaa laisku tashado oo xoog oo la istaashado xoog la saaro oo inaa wax soo saar oo laisku muujiyo xoog la saaro oo dowladda garabka siiso shargadaha oo garab siiyaano sidaas wax lagu soo saari kara dalkeena
waayahay bal dareenkaaga ka waran in bariiska gobolka shabeellaha dhexe lagu soo bandhigay muqdisho casuumaad casi sharaf ana loogu sameeyey madaxda dalka qaarkood
wallaahi farxaddaas lama soo koobi karo wax walba dee dalka wax walba ay soo arkeen soo maahan dalkooda oo xalay haddana lagu sii casuumay oo wax oo sii cuneen wallaahi farxad aad u weyn waaye hore usii wada anigi jawinaa dhihi lahay hore usii tacba wixii lasii tacbaa insha allah waa gartay maxay ka bedeleysaa marka mooraalka beeraleyda yani niyad ahaan maxay dareemayaa in bariiskii oo ay tacbanayeen xalay lagu soo bandhigo muqdisho madaxda dalka ay cuneen niyad ahaan bal ka waran beeraleydaas say dareemayaa wallaahi farxad bay dareemayaan oo hadda kadib waa isii kalsoonaa wax bariiskaas bariiska si macina soo saari doonaan oo malayn doonaa oo hadda kadib oo ay xoog la saari doonaan beeraleyda insha allah
waayahay suuragal ma tahay marka in laga maarmo bariiska laga keenayo dibadda haddii la beero bariiskan xooggana la saaro haa waa keenaysaa haddii bariiskan xoogga la saaro bariiskaas marka ma iska dhaafayna aniga de haddii bariiskan xoogga la saaro oo la tabaco oo ilaahay kuma darnaado bariiska hadda caafimaad hadda ilaa bariiskan caafimaad badan oo maanta ilaahay kuma darnaaday kaas had bariiskaas haddii cunaa maanta saxrada dadku dhijinayaan adi dhan nooc kale kan haddaa cuntid caano ku darsitid qudha soora cuntid waadi waa fahamta maleyna marka xoogga saaro bariista la cuno xoogga la saaro insha allah waayahay ma ku filan yahay dalka oo dhan isticmaalka bariiskan bariiskan haddii lacala la beero dalka ma ku filan yahay yes haa wallahi bed- haddii dad- bariiska hadda waa la tacba la dhaho oo waa la beero dalka oo dhan wuu ku filan yahay bariiskaas waa ka maarmanaa anakaa dal maxaa laga yaabaa inaa dalkaas anak bariis naga qaataan oo na socdo oo dhahan dalkeena bariiskaas nuu soo dhiibo si hadda anaka hadda bariiskaas hadda waa dhiiwanaa waana la soo gataa hadda anaka si haddii sii tacbano oo inta kusii beerno maxaa laga yaabaa inaa nula gato oo anak ka maarman bariiskaas
waayahay waa gartay bariiskan haddii la beero wax soo saarka bariiskan haddii la beero dhaqaalaha dalka ma ka qayb qaadan karaa ama ma horumarin karaa ganacsiga dalka
ah haddii ooba bariiskan inta lasoo saaro maxaa laga yaaba inay dhaqaalo badana dhaqaalaad bariiskan iyo bariiskaas ku kala- isku dhaqaalo ma ahan hadda inkastoo hadda bariiskaas hadda la keeno oo maanta ilaah kumta xanuuno wataan wax walba socdaan bariiska caafimaadka inuu dhaqaalo badan yahay bariisaa la keenaa bariisaa iibisa soo ma haa, bariis baa iibiyaa.
lacagaa ku bixisaa yes lacagta hadda ku bixi haddaad kan sii tacbano kan waa iska dhaafayna anaka lacagteena waa nuu baaqanaysaa anagaa lacag kala sii helayna dee oo hadda be- oo et- oo dhulkeena tacbaanay haddana waa nula sii gatay anagaa lacag faa'iida sii qabno hadda anagaa ayaa ka faa'iidinaya raadinayna soo maaha haa hadda dad wax soo saartiis la arko oo bulshadu maxay jecel yihiin wax mac iyo wax caafimaad ay jecel yihiin haddaa maad wax soo saartiga la tabaco oo lasoo saaro maxaa laga yaaba lacagta haddaan xag ku dhiibaayo inaad wal- qofkaa walaalkii oo maanta oo oo siiyo Aa, laga yaaba oo lacagtii oo ajnabiga iska baaqato guud ahaan intaasaynu kusoo afmeerinaa barnaamijka ganacsiga ee aad ka dhageysanayseen idaacadda isnaay mujada f m a dherarkeedu yahay siddeetan iyo toddobo dhibic toddobo megahartis toddobaadkan barnaamijkeena ganacsiga waxaan kusoo qaadanay amaba aan ugu hadlaynay sidee loo horumarin karaa wax soo saarka dalaga bariiska si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka haddii la beero ama wax soo saarka bariiska dalkeena la xoojiyo kobaca dhaqaalaha iyo sidoo kale ganacsiga dalkeenna qayb ma ka qaadan karaa inuu horumaro intaynu barnaamijkan kiis xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo